asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii rabbi idma hayo aan sheekooyinka dhexe iyo kuwa maaragtay hore iyo kuwa dambe intaba isugu keeni jirnay haddii eeba idma hayo waana xubinteenna murtida maanta ee aynu sida faahfaahsan ugaga sheekayn jirnay waxyaalo fara badanoo ama erayo baxay ama sheekooyin baxay ama mahmaahyo baxay ama magacyo baxay ama murti isfuushay ay qaybo ka yihiin murtidu mar bay dee isku dadantaa sababta isku dadmaysana waxaa weeye weeraha afka hooyo oo aan aad iyo aad dadku hadda xilligan la joogo ayna aad iyo aad u garanaynin sababtoo ah mar haddii xilligan la joogo oo aan aad iyo aad loo garanaynin weedhihii afka waxay noqonaysaa in weedhaha laftoodii la isdul taago ama la turjumo ama la faahfaahiyo ama la dhildhilo ama la kala dhigdhigo ama la dooxo ama laga sheekeeyo ama la kala qaado ama la isfahansiiyo ayay noqonaysaa sababtoo ah dee weedhihii afka hooyo ayaa waxay noqdeen kuwo dadku ay faqiir ku yihiin waxaa inta badan xubinta murtida iyo mahmahyaha ama suugaanta iyo dhaqanka waxyaalaha aan usoo gudbinno ama aan uga dan leenahayna inta badan waxa ay u badan yihiin haddii bayd maayo bal inaan isku dayno dadka inaan waxooda wax uga sheegno waxooda inaan wax uga sheegno hadday tahay dhanka taariikhda hadday tahay dhanka tusaalaha hadday tahay dhanka waanada hadday tahay dhanka dhihidda intaba inaan bal waxooda wax ooga sheegno ayaa inta badan muhiima waxa weeye sheekadan waxay ku saabsan tahay ama xubintan waxay ku saabsan tahay ninbaa gabar tabar yar la soo rooray markii guriga uu keenay buu arkay inay tabar yarta ama loo guuriyey kolkaasuu aabbihii ku yidhi hal xaala iga bixi waan furhayaa odaygii baa la yaabay mid ilmaadeer yihiinoo ma guursadaah yidhi oranaa guursana ii fur kiibuu u furay midkii baa guursaday ninkana gabadha tabaryaraan ayuu kaga cararay islaantii baa ninkii u dhaldhashay kanna ee islaan kaluu guursado carruur xoog luu dhalay kanna carruur yanyan buu dhalay ciyaalkii baa diriray marka labadii ciyaalka ahayd oo rag waaweyn ah laakiin ayaa waa dambe diriray labaatan sana ka bacdi labaa isugu tagtay islaantii tabarteeree dhashay mid uu dhalay kii kale markaasuu intuu madaxa saa u qabto madaxa isugu dhuftay qam labadoodiiba labadiiba madaxu dhiigay yaa aabbahood u tegey markaasuu intuu ninkii u imaaday buyordee wiilkaagii labadiiba wuu dilo madaxuu qarxiyey kolkaasuu ereyga cajiibka ahaa ee ahaa ee haddii eebba idmahayo waxaan minjaqabad ku gartay ayaad madax dhiigla ku garatay yuu keenay oo wuxuu yidhi hebelow waxaan anigu minjaqabad ku gartay yaad adiguna madax dhiigle maanta ku garatay intaasuu yidhi waana sheeko aad iyo aad gungaadho ah oo markii afkeenna hooyo iyo dhaqankii nolosha laga hadlahayo dee qofka waxaa la rabaa waxyaalaha imaan kara inuu uu ka fekero day marka lagu leeya waxyaalaha imaan kara inuu ka fekero ma ahan waxyaalaha eebba ku xidhan ee awoodaha eebba ah ama maaragtay qaa'ibka ee maqan inaad adigu aad farageliso oo hawshaas aad gasho hawshaas adiga hawshaada ma aha laakiin hawlaha la rabaa inaad fiiriso waxaa weeye labadan qof isku qabaamaysa hadda hadday isdiriraan soo isdhaawici mahayaan ee ruuxan hadda haddii sidaa la dhaho minooyiga ah muxuu keeni karaa ma waxbuu hagaajin karaa maya kan unan hoolaali doonaa waxyaalaha noocaasa unbaa la rabaa maaragtay ee hortaada ka dhacaya inaad qiimaysee laba rabo waxaan la gaadhin iyo roob baadii dooniyo carruur baan dhali doonaa noocaasa iyo kuwa saa u waaweyn maa meelheblaan qabsan doonaa iyo anaa meelhebla waxaas taa iyada ah lama rabo waxyaalaha adigu aad ka fekerayso ama aad ka hadlayso inay noqoto waxaad minjaqabaad ku gartaad madax dhiigla ku garatay buu yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadayna xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi balaayo lama hor ordo balaayo lama hor ordo